وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آه، waxaan majliskan ku akhrin rabnay kitaabkii aan usbuuci horeeto sheegnay oo ah shamaa'ilu nabiyi sala allahu calayh wasalam liabi ciisa tirmidi marka taswiirkiisii maa qalna waxbaa u dhiman taswiirkiisii bacdu nusakh oo aan taswiirahayn in yimaadiina waa dhici kartaa khilaal usbuucayn waa dhici karta mindaa wixii taswiirkiisa laga soo helan usbuuc ulqaadim baa la keeni doonaa qofkii taswiirkiisa rabaa magaciisa ha sajilo cinda sheekh cabdallah yani si aynan nusakh maaragtay zaa'ida ama naaqisa usoo bixinin tacliifka ku saabsan shamaa'ilka nebiga iyo aadaabtiisa culammada muxadifiinta kutub bay ka alifi jireen waayo shamaa'ilka aadaabta ah iyo akhlaaqda iyo khilqiyaadku waxay ka mid yihiin xadiidkay ka mid yihiin maadaama ay xadiidka ka mid yihiin culammada xadiidka marka kullu maa kaana min alxadiid الnabowi waxbay ka alifeen ta'liifaadkaas ha kala duwanaado ilaan xadiidka wuxuu ahaa maa udiifa ila الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qowla aw ficla aw taqriira aw صifata xatى alxarakaati wالsakanaat fi اlyaqdati wاlmanaan kulluhu waa xadiid qaybtan markaa ku saabsan nebiga abuuritaankiisa sida uu ahaa iyo shamaa'ilkiisa ama akhlaaqdiisa ama aadaabtiisu sida ahaydna kutub gaar ay ka alifeen kutubtaa waxaa ugu horreeyey kuwa hadda jira un الشamaaئل لأbi ciisa mxamed بn ciisa bni sawrata الtirmidi raximah الlah yaa ugu horeeyey kutubta shamaa'ilka ee un hadda la helo waxaa ku xiga kitaabka uu alifay alimaam alxaafid cabdاllahi bn mxamed bn jacfar abu mxamed alansaari almacruuf biabi shaykh alasbahaani alxayaani ninkaa la yidhaha abusheikh isagana wuxuu leeyahay kitaab uu ku magacaabay akhlaaq الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama waaadaabuhu oo afar mujallad ah oo ka weyn ka abi ciisa atirmidi waxaa la dhihi karaa marka kutub الshamaa'il wاlakhlaaq ayuu ugu weyn yahay kitaabka abushaykh alasbahaani waxaa kaloo wax ka alifay shamaa'ilka alimaam almufasir almuxadith alfaqiih alxusein bni mascuud muxyi sunna abu moxamed albagawi isagana wuxuu leeyahay kitaab uu ku magacaabay alanwaar fii shamaa'il الnabiy اlmukhtaar oo saddex mujalad ah saddexaas kitaabba hadda madbuuc ka ah kutubtii laga alifay shamaa'ilka ama aadaabta nebiga ashamaa'il waa jamcu shimaal macnaheeduna waa alkhuluq ashamaa'il alkhuluq waa laba kelimo oo kala lafdi ah iskuna macno ah alshamaa'il annabawiya yacni waxaa loola jeedaa alakhlaaqu annabawiya qaala shaacir humuu qowmii waqad ankartu fiihimuu shamaa'ila buddiluuha min shimaali shaacir baa wuxuu yidhi dadka waa qoomkaygii waxaanan ka inkiray shamaa'ila yacni akhlaaq aan ka inkiray bediluuha min shimaali akhlaaqdaydii loogu bedelay akhlaaqdii anigu aan lahayo wanaagsanaa mafruudku waxay ahaayeen inay iga qaataan laakiin akhlaaqdaydii wanaagsaneed iyaa mid kale loogu bedelay buu yidhi oo aan inkira middaa qaala zamaqshari yuqaalu huwa kariimu shamaa'il wamaa daalika min shimaali waxaa la yidhaha buu yidhi fi luga ninkaas waa nin akhlaaq wanaagsan arrinkaasu ka mid ma aha min shimaali yacni min akhlaaqi وتقول ليس من شمالي أن أعمل بشمالي تقول ليس من شمالي أن أعمل بشمالي معنى إذا يا تصورها يا كلمة طيب marka nebiga sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa in la darsaa waa shay ay isku waaseeliyaan dadka mu'miniinta muslimiinta oo nebiga jecel sala allahu calayhi wasalam qofkuna haddii uu waayo qofkuu jeclaa wuxuu isku waaseeliyaa inuu ka sheekeeyo awsaaftiisii iyo akhlaaqdiisii iyo axwaashiisii shaacir baa wuxuu yidhi أخلاي إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه ومأت منازله وناءت منازله وفاتكم أن تنظروا بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائل هدي فقادي ninkii xabiibka ahaa iyo degaankiisii oo ay adkaatay la kulankiisii oo ay fogaatay guryihiisii iyo degaankiisii oo ay idinka tagtay in aad ku fiirisiin indhihiinna isagii idinkama teginin maqal maqal idinkama teginin maqalkiisii waa idin joogaa waxaad maqlaysiin akhlaaqdiisii iyo aadaabtiisii iyo axwaashiisii هذه شمال هذه شمائل هذه شمائل أرنتاس هو أخلاق دي سيمة أو يدحت الله مقلسة أخلاق وناكسن يا آدابت وناكسن أو النبي أوليها إلا درسه waxay sabab u noqon kartaa ama wasiilo u noqon kartaa nebiga jacaylkiisa sala allahu calayhi wasalam oo arrinkaasuna uu ka mid yahay من شعب الإيمان طيب waxaa kaloo kutub alakhlaaq in la darso keenaysa oo nabiga akhlaaqdiisii iyo aadaabtiisii la darso lacalla akhlaaqdii dadka muslimiinta ka dhuntay iyo aadaabtii ka dhuntay wax un inay uga soo laabtaan waxaa dhici karta maanta in la yidhaahdo dadka muslimiinta oon hagga akhlaaqda ku jiraan aad bay akhlaaqda u amin waxa ugu daran ama ugu badan oo ay saageen ama ka dhumay waxaa la dhihi karaa waa akhlaaqda haddii aad wanaag si yacni u akhrido اعتبار ay ku jirto akhlaaqda maalan sajilan oo wanaagsan oo kitaabka iyo sunnada iyo ku taalla ee markaa aa barbar dhigto dadka akhlaaqiyaadkiisa iyo axwaashiisa suuqa taalla aad buu la yaabaysa say u kala fog yihiin runtii baa dhuntay xayaagii baa dhumay iihaarkii baa dhumay sidqigii baa dhumay cafaafkii baa dhumay haddii maanta qof aad ku tiraahdo kelimad xun toban buu ku dhaafinaya haddii aad hal gacan u qaadona xabaduu kuu qaadaya waxay ka mid tahay shayga bannaanka yaalla say akhlaaqda u dhunta ilaahayna wuxuu leeyahay fii kitaabihi wajazaau sayi'atin sayi'atun miluhaa faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah innahu laa yuxibu aalimiin aayaddaas waxaa la yidhi waxaa ku jirta saddex martabadood midda ugu dhaxayda ayaa ugu wanaagsan ta koobaadna waa jaa'is qofkii masaajidkiibu wuxuu ku akhriyey wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha tafsiirkeediina waa soo dhegaystay laakiin shaarica markuu u baxo oo aayaddaas uu tadbiiqinhayo wajazaau sayi'atin cashratu amhaaliha u soo baxaysa toban baa u soo baxaysa inuu ku abaalmariyo hadduuna xabad soo qaadan iyadoo marka la ogol yahay halkii sayi oo hel sayi oo in la qaabiliyo oo la eg ey baa tahay hadduu qof qoof ku yidhaahdo adiga ey ah bay adiga ey ah oo abbaha ey ah oo kii ku dhala ey ah oo tii ku dhasha ey ah dhici karta inuu saacado dhan marka lamid ma wajazaa sayiata sayiata mila martabada ka wanaagsan oo ka xigta maxay tahay faman cafaa wa aslaxa ninkii yani cafiya oo markaa wanaagna sameeya faajruhu cala allah allah subxaana wa tacaala ajarkiisa ayuu saaraya ilaahay baa marka abaalmar wanaagsan siinhaya laakiin tii horeeto oo jazaau sayi'atin sayi'atun miluhaa abaalmar kuma jiro abaalmarkiisii waa qaata qofka waa soo hormarsada waxba uma dhimana ninka abaalmarka wanaagsan ilaahay ka sugahaya waxa weeyaan faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ayb maqaamka saddexaad wuxuu yahay ulmi waayo muqaabalat sayi'ati bicashri amhaaliha waa ulmi weya ilahay wuxuu yidhaha inahu laa yuxibu الظaalimiin martabadii saddexaad weya martabadaasaa haaliba marka oo ah martabat ulm meesha cafdi laga sugahayey ayaa waxaa ka qaaliba dadka muslimiinta shaaricooda martabada saddexaad oo ah martabatu ulm oo ilaahay uu yidhaahday innahu laa yuxibu الظaalimiin marka kutubta aadaabta iyo akhlaaqda daraskooda waxaa dhici karta un wax un inay dadkii kala soo noqlaan kala soo noqdaan diraasadeeda kutubtaas wax un ka mida akhlaaqdii wanaagsaneed iyo aadaabtii wanaagsaneed oo nabigu uu ku sugnay iyo salafkii sala allahu calayhi wasalam oo radia can salaf ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka wuxuu ku ammaanay alkhuluq alxasan alkhuluq alxasana wuxuu yidhaahda wainaka lacalaa khuluqin cadiim axad wax ammaanana ammaanta allaah baa u sarrayday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay inuu ku sugan yahay khuluq weyn qataada wuxuu yidhaahday huwa maa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama ya'tamiru bihi min amri illaahi wayantahi canhu min nahyi illah waxa weeyaan waxa uu amarkiisa fuli jiray nahyiisana uu ka fogaa jira weeyaan akhlaaqda wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay rasuulka sidaa daradeed marka akhlaaqdiisa waxay ahayd oo qur-aanka dhaqangelintiisa wixii qur-aanku uu amro inuu sameeyo oo wixii ka nahiyey uu ka fogaado oo wuxuu xalaal ka dhigo inuu xalaal ka dhigo wuxuu xaaraam ka dhigo inuu xaaraam ka dhigo oo muxkamkiisa uu ku dhaqmo oo mutashaabihiisana uu rumeeyo oo qur-aankii ku camalfalkiisii uu bannaanka soo saaro sidaa daraaddeed xadiidkii u wariyeen imaamu albukhaari wa muslim wuxuu ahaa min xadiidi hishaam ibni xakiim annahu sa'ala caaisha can khuluqi rasuuli illahi sal slam caaisha markuu weydiiyey khuluqdii rasuulka sala allahu alayh wasalam ayay waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan qur-aanka soo maaqidi oo qur-aanka garanaysaa khuluqdii nebiga qur-aanka weeye qur-aanka ka goobaytid oo qur-aanka haddaa akhrido oo waxa uu ku amrahayo ama waxa uu kaan hayinhayo aada hirgeliso khuluqdii nebigaad ku sugantaada kaanat khuluquhu lqur'aan ilaa saxaabigaas uu yidhaahday laqad hamamtu an aquuma walaa as'ala shay-an bacd waxaan hamiye buu leeyahay marka inaanba ka istaago warkii waa ii dhammayda waa ii soo koobtay inaan ka istaago wax kale aanan weydiin baaban ku hamiyi niman marka waxa weeyaan dee bulaqa ah oo halka kelimo lagula hadlo miisaankeeda iyo madnuunkeeda aada u garanayo allahu subxaanahu wa tacaalaa akhlaaqda wanaagsan waxa uu ku jamciyey fii aaya hud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin fii hadi ilaaya qur-aanku waa jawaamic alkelim hud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin ilahay waa aayad aada iyo aada u koobtay makaarim alakhlaaq wa maxaasiniha waxa uu yidhaahday jacfaru saadiq raximah اllah amara allahu nabiyahu bimakaarim اlakhlaaq walaysa fi lqur'aani aayat ajmacu min hadihi اlaaya yidhaahday allah subxaanau watacaalaa inuu nebigiisa amray akhlaaqda wanaagsan qur-aankana kuma jirto buu leeyahay aayad ka jamcin og aayaddan akhlaaqda wanaagsan ayb udil cafw cafwiga muxuu yahay waxa uu yidhaahdo cabdullaahi bnu zubayr raximah اllah radia canhu amara allahu nabiyahu an yaakuda alcafwa min akhlaaqi الnaas ilaahay wuxuu amray in uu qaato shayga ziyaadada ah oo akhlaaqda dadka shayga ziyaadada inuu qaato dadka akhlaaqdooda qaybta ziyaadada inuu qaato oo ku kaaftoomo oo mid kale uuna baarbaro qaala mujaahid qud ilcafwa min akhlaaqi الnaasi waacmaalihim min gayri tajsiisin watarku اlistiqsaa'i fi اlbaxfi wاtaftiishi can xaqaa'iqi bawaatinka akhlaaqiyaadka dadka waa qaybsantaa marka midna waa wax qarsoon oo lagu ogaa karo qaybo ka mid ah jaajeesnimo iyo baaritaan hoose qaybana wax bannaanka yaallo oo suuqa uu la joogo qofku ama masaajidka uu la joogo middaas marka bannaanka taalla in la qabsado oo lagu kaaftoomo maa lahaa wamaa calayha ayuu ilaahayna amray laakiin midda hoose in la googoobo can ariiqi اtajasus wاlbaxfi in lagu googoobo ilaahayna amr waana wax laga nahiyey nebiga wuxuu leeyahy mujaahid khud ilcafwa min akhlaaqi الnaasi waacmaalihim min gayri tajsiis don jaagsuusiye isticmaal wa tarku listiqsaa'i fi lbaxdi iyo baaritaanka oo aadan ku fogaanin qofkan axwaashiisa darseeda iyo baxdigeeda iyo baaritaankeeda wataftiisha can xaqaa'iqi bawaatinihim iyo arrimahooda qarsoon oo baatinka ah fatashkooda iyo baaritaankooda arrin ilaahay u taalo way tahay dadka muslimka ah mamnuucay ka tahay marka waxaas aan daahirka ahayn qayb dib inay goobaan intaas inay ku kaaftoomaan baa rabaa wixii ka rafidmahaya waxaas daahirka oo bannaanka yaallo kaliya in lagu kaaftoomo ayb wa'mur bilcurfi taas waxa weeyaan marka qofka sida uu qofku ula dhaqmayo wa'mur bilcurfi curfigu waxa weeyaan waxa wanaagsan oo towxiidku uu ugu sarreeyo oo ay soo hoosgelaydo xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda addoomaha waxaas marka wanaagsan in la amro weyn wa'mur bilcurfi wa acrid can iljaahiliina qofka jaahilka ah oo aan aqoonta lahayn oo diin uusan celinaynin ama uusan xakamaynaynin hala safaaha tamin haddii uu ku caayano hala caytamo iska da ka jeeso aadaabtaas baa la doona wa acrid an jaahil waxa uu wariyey abu jacfar atabari ibn abi xaatim wa ibn lmundir رحم الله الجميع أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذا قال لا أدري حتى أسأل ثم رجع إليه فقال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ayada markii ay soo degtay ayuu jibriil ku yidhi rasuulku sal slam arrinkaas wuxuu yahay ayada ay amrayso markaasuu yidhi ma garanayo xataa asal kadib uu soo laabtay markaasuu wuxuu ku yidhi allah wuxuu ku amrahayaa inaad xariirido qofkii ku gooya oo aad siido qofkii wax kuu diida oo aad cafido qofkii ku dula intaas haddii la heli laha maanta mushkilaadka muslimka waa dhammaalaha intaas kale haddii la heli an tasila man qaطacaka wa tucdiya man xaramaka wa tacfuwa can man dalaka rasuulka sal allahu calayh wasalam markii uu qur-aanka marka uu hirgeliyey oo uu waxa weeyaan aadaabtiisii iyo awaamirtiisii uu qaatay waxa ay saxaabadu ku tilmaameen inuu ahaa qofka dadka ugu akhlaaqda wanaagsan waxa uu wariyey alimaam albukhaari wa muslim min xadiidi anas inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam axsana annaasi khuluqan dadka dadka ugu akhlaaqda wanaagsan buu ahay dadkun hadday akhlaaqdii rasuulka qaataan waxay noqonayaan iyaguna dadka kuwa ugu wanaagsan waxaa u wariyey alimaamu tirmidi wa abu daawuud min xadiid abi hurayra أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيار لنسائكم dadka mu'miniinta waxaa ugu sarreeya iimaanka kuwa ugu wanaagsan xagga khuluqda kuwaasaa ugu kaamilsan ugu sarreeya kuwiina idinkugu wanaagsan waxa weeyaan kuwa haweenkooda u wanaagsan ayna haweenkooda ka caban haweenkooda tixgeliya haweenkooda aan ku xadgudbinin bal nebigu sal allahu alay wasalam diinkii oo dhan wuxuu ku soo koobay oo uu ku soo aruuriyey oo soo hoos geeliyey xusnulquluq xadiiskii waxaa ku jiray uu muslim wariyey min xadiidi nawaas ibnu samcaan inuu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam albiru xusnu lquluq waxay u dhigantaa oo la mid tahay alxaju carabka albiru xusnulquluq diinkoo dhan weyn biru diinkoo dhanba wuxuu ku jiraa xusnulkhuluq wuxuu u yidhaahda alimaam ibnuqayim addiinu kulluhu khuluq faman zaada calayka fi lkhuluqi zaada calayka fi ddiin diinkoo dhan wuxuu ku idin yahay buu yidhi diinkoo dhan waa khuluq wuxuu ku idin yahay khuluqda qofkii kaa akhlaaq badan waa kaa diin badan yahay waxa uu ku helayaa qofku akhlaaqda wanaagsan maqaamaadka sare oo ka mida maqaamaadka jannada waxa uu wariyey abi daawuud min xadiidi abi umaama radi allahu canhu ana nabiya sal اlه alay slam qaal ana zaciimu bibeytin fii rabab اljanna liman taraka almiraa wain kana mukafira وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وحول رضي الإمام ابن القيم جعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق وحول بلغ هذا يبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ninkii ka taga doodda aba isagu haba noqdo midka ku xaqle doodda eh guri jannada gaararkeeda ku yaala jannada gudeeda aan ahayn yani jannada gaararkeeda rabadku waa maa xawla jannati khaarijan canha ayb iyo guri jannada dhexdeeda ku yaala qofkii ka taga beenta isagooba markaa maaragtay kaftaamaayaba ha noqdo marka tarkul miraa waa shay maqluuqa xataa hadiga ha lagaa gar lahaado ama ha lagaa xaq lahaado qofka inay ka mid noqoto dabiicaddiisa dooda badan iyo muranka badan ma wanaagsan hadduuba ku doodahayo bal shay baatila iska dhaafay hadduu xitaa xaq ku doodahayo akhlaaqda wanaagsan waxaa ku jirtaa inu iska daayo dooda badan inana gelinin waxaa u ballan qaadayaa buu leeyahay guri jannada u sarreeya ninkii akhlaaqdiisu ay wanaagsanaato qof kasta haddee guriga jannada u sarreeya waa bacli laakiin waa inaan isku baynaa marka akhlaaqdayna inaan wanaajinno lacala allaha yujaazina bihada albayt waxa uu nebigu ku tilmaamay waxyaalaha ugu culus miisaanka yowma alqiyaama in ay yihiin xusnu lkhuluq waxa uu wariyay abu daawuud tirmidi walafdu lahu can abi dardaa ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala maa shayun afqalu fii miisaani lmu'mini yowma alqiyaamati min khuluqin xasan faina allaha la yubgadu alfaaxisha albadii waxa uu leeyahay shay ka culus ma jiro miisaanka qofka mu'minka yowma alqiyaama khuluqda wanaagsan qofkii raba miisaankiisa inuu cuslaado waa inuu akhlaaqda wanaajiya uu ku dadaala akhlaaqda wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu na-ab yahay qofka qaabka daran oo afka xun ilaahay qofka na-ab yahay qofka qallafsan qaab daran aadaab daran af xun wax aan wanaagsan afkiisa ku yimaado baqiid ila allahi weyn qofkaas wxa weriye tirmidi بn maaja can abi hurayrata qaal su'ila rasuul الlahi salى الlah عlيه wsm can akari ma yudkil الnaasa الjanة qaala taqوى اllahi وxusn اlkhulq wasu'ila can akari ma yudkil الnaasa الnaara qaala alfamu wاlfarju waxa uu wariyey tirmidi bn maaja can abi hurayrata in la weydiiyey rasuulka salى الlah عalيه wasalam waxa ugu badan oo dadka jannada kuy maxaa ugu badan waa su-aal maxaa ugu badan waxa dadka jannada geliya rasuulku wuxuu leeyahay taqwada ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan wasu'ila can akari maa yudkilu nnaasa naar dadka waxa naarta geliya waxa ugu badanna waa la weydiiyey wuxuu yidhi waa afka iyo farjiga labaas masaa'ib oo dhanba labada ku faantay alfam walfarj masaa'ibta dhan iyo halaagga dhan labadaasaa ka yimaada waxa uu yidhi alimaam ibnuqayim madaaru xusni اlkhulqi maca alxaqi wa maca alkhalqi calaa xarfayni dakarahuma ashaykhu cabdulqaadir aljiilaani intaas waxaa ka horaysa bacdu alcibaaraat baa bacdu ahlilcilmi ku soo koobeen marka akhlaaqda wanaagsan waxay dhaheen badlu nadaa وكف الأذى واحتمال الأذى بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى intaas bal u fiirso kelimaadkoodan duu gacanta wax ka bix gacantaadana dhibka ka celi haddii adiga wax kuu yimaadeen dhibaataana taxamul waa saddex kelimood kusoo koobanta badlu nadaa wa kafu ladaa waixtimaalu ladaa saddexdaas kelimood ay kusoo koobeen markii la tiriyo la tiriyo la tiriyo akhlaaqdii wanaagsaneed waxaa dhici karta marka saddexdaas inuu kusoo koobo bal ibnuqayim wuxuu leeyahay ashaykh cabdulqaadir aljiilaani baa laba kusoo kooba buu yidhi madaaru xusni اlkhulqi maca alxaqi wa maca alkhalqi calaa xarfayni dakarahum الshaykhu cabdulqaadir aljiilaani faqaal kun maca alxaqi bilaa khalqin wa maca alkhalqi bilaa nafsin asheekh cabdulqaadir aljiilaani nin saalixa muctaqad wanaagsan oo suluuq wanaagsan buu ahaa kelimaad aad u qiimo badanna waa ku hadli jiray oo sheekhu islaam ibnu taymiya wax badan sharxo hadalladiisa hadallo kooban oo xakan badan ay ku jiraan markii aad loo sharxo ay ka imaanayso maaragta xakan badan buu lahaa hadalladiisii marka waxaa ka mid ahaa kun maca alxaqi bilaa khalqin wa maca alkhalqi bilaa nafsi cibaarada marka uu ku sharxay dhegayso تأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله وتوسط النفس بينك وبين خلقه فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله كن مع الحق بلا خلق وحويان الله سبحانه وتعالى أصدق إيا أذيق خلقها سيود حق جليني وحنا أسي مرد أصدق لحديث دا عبدالي أصدق عبد دا بريس أصدق بريس haddaad dambilaha weydiisanayso asaga weydiiso haddaad xaajo qabto asaga weydiiso khalqi adiga iyo asaga inta idiin dhahaylaha soo gelina wixii isaguna ku siinayna khalqi kuma sii karo wixii isagu ku siinayona khalqi kaama celi karo marka khalqi waasidaha ka dhigan fii kulli shay min calaaqaatika billah si toosa isaga ula xariifa fasaadku wuxuu ka imaadaa buu leeyahay in allaah iyo khalqigiisa lasoo dhex galo oo qofku uu allaah iyo isaga inta u dhexayda dad uu soo dego shirkuna meeshu ka soo bilaabna alwaasita alwaasita maa taxtaaj ilayh ayb marka si toosa allah subxaana wa tacaala ugu xiran iyo adigu meelna ha u sii marin markaad doonto albaabkiisa aa garaacdan waa helaysaa wakti uu kaa maqan yahay ama aan la heli karina lama arko saacaddaad doontaad heli karta saacaddaad doonto daqiiqadaad doonto fi leyli wa fi nahaar baa heli karta laakiin adduunyada ummadda jooga waxaa dhici karta saacadaha taleefonka uu ka dansan yahay wax la soo xariiri kara iyo wuxuu taleefonka aqbalahayo aysan jirin laakiin allah subxaana wa tacaala fii kulli laxda laxadaati alleyl wاnahaar albaabkiisu waa furan yahay maqalkiisuna waa kuu diya ayb waxa uu yidhaahday kelimada kale waxa weeyaan wakun maca alkhalqi bilaa naxsin khalqiga markaa la tacaamuladana nafsadaada cirka hala aado anaaniyada iska ilaali nafsadaadu yayna kula weynaan waxaa dhici karta wax kastoo calaaqo aho dadka iyo adinka idin dhexeeya manduurka nafsadaada maslaxadeeda iyo maslaxadaada danteeda kaliya inaad fiiriso marka wuxuu leey marka nafsadaada markaad dadka la tacaamulayso dib u dhig soo hormarin masaa'ib oo dhanna way ka imaataa marka anaaniyada iyo nafsadda qofka inay la weynaato oo nafsadiisii wax aysan xaq u lahayn ay mar kasta hortiisa taallo oo qofka nafsadiisa un kaliya aa lagu soo xadgudbay nafsaddeediya meel looga dhacay nafsaddeediyaa loo socdaa anaa la ii socdaa maya gadaal u dhig nafsadda anaaniyada jooji kun maca alkhalqi bilaa nafsi markii nafsadaada aada safka ka bixid uu leeyahay markaad khalqiga la joogto oo khalqigana aad ka saarto adigay waxaa rabbi idiin dhaxeeya waxaad markaa ku midobaantuu leeyahay dadka wanaagsan oo sheekh cabdulqaadir uu ka mid ahay waxyaalaha ay tilmaamahayeen ama ay aad ugu dadaalahayeen ama ay kor warwareegahayeen markaas shaygaas baad haysan shaygada waxbaa ka joogta درسga maanta waa intaas usbuuca dambe marka haddii uu kitaabka noo yimaado waan bilaabi doonaa hada bilah towfiiq sal اllah وsلام